إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakay aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah ciidamo badan ayaa ku le'day gaari weynu nooca askarta qaado ah way la socdeen ciidamada dowladda federaalka oo lagu qarxiyo duleedka magaalada muqdisho burcad hubaysan oo koonfur afrikaan ah ayaa qof soomaaliya ku afduubtay gudaha waddankaas ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weerar toos ah iyo qaraxyo la beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaalida ah saldhigyo ay kaga sugan yihiin gobollada baay shabeellaha hoose jubbooyinka iyo banaadir hay-adda sheegatay inay-udooda xuquuqda aadanaha ee hoos tagta waxaa loogu yeero qaramada midoobe ayaa soo bandhigtay cadeymo muujinaya tacadiyada ay ka mid yihiin dilalka dhaca iyo kufsiga oo ay shacabka soomaaliyeed kala kulmayaan askarta dowladda federaalka maleeshiyaadka macawisleeda ayaa dhac baahsan ka geystay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe munaasabad lagu soo xiraya fatro ka mida machadka khadiija bintu khuweylad faraciisa degmada kurtunwaari ayaa ka dhacday gudaha degmadaas waxaa sare u kacay tirada dadkii ku dhintay amaba ku dhaawacmay dhulgariirkii toddobaadkii tegay ku dhuftay galbeedka dalka indunuusiya
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
saakay waa axad taariikhda hijiriyada waxa ay ku beegan tahay jamaadul uula sannadda kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada ciidamo badan ayaa ku leeday gaari weyn oo nooca askarta qaada ah way la socdeen ciidamada dowladda federaalka kaas oo lagu qarxiyo duleedka magaalada muqdisho deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxa ay ciidamada xarkada shabaabul mujaahidiin qarax kula beegsadeen kolonyo gaadiid ah way la socdeen ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan qaybta loogu yeero gorgor waxa qaraxaasi uu si gaara u haleelay gaari weyn oo nooca ciidamada qaada ah waxaana lasoo warinayaa inuu jiro khasaare xoogan ilaa iyo hadda inta la hubo waxaa ku dhimatay sagaal askari oo ka mid ahaa ciidamada loogu yaro gorgor afar iyo toban kalena way ku dhaawacmeen gaarigii qaraxa lala egtay isna waa uu burburay ciidamada u tababaray turkiga ayaa midadkooda iyo dhaawacyadooda waxaa goobta laga guriyay muddo iyadoona goobta ay soo gaareen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka dhanka kale gobolada banaadir jubbooyinka shabeellaha hoose iyo baay waxaa habeenkii xalay ka dhacay weerar kala duwanna way fuliyeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab haddaan ku bilowno banaadir ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gudaha magaalada muqdisho waxa ay xalay weerar qaraxa la beegsadeen xarunta waaxda barwaaqo ee agaarka isgoyska furayaasha ee degmada wardhiigley burbur xoogan ayaa gaaray xarunta jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta waxa ay xalay dagaal toosa ku qaadeen xerada ciidamada shisheeye ee kenya ay kaga sugan yihiin deegaanka husingow shabeellaha hoosena waxaa dagaal toos ah lagu qaaday xerada ciidamada shisheeye ee uganda iyo askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin magaalada janaale ugu dambeenna baay waxaa weerar toos ah lagu qaaday xerada ciidamada etoobiya ee kusoo duulay gobolka baay ay kaga sugan yihiin deegaanka awdile ee hoostaga magaalada baydhabo sidoo kale xeradaas waxaa kula sugan ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee hoostaga cabdicasiis lafta gareen dhammaan saldhigyadii xalay la weeraray khasaare ayaa laga soo sheegayaa walow aan tafaasiil intaas dhaafsiisan helin burcad hubaysan oo koonfur afrikaan ah ayaa qof soomaaliya ku afduubtay gudaha dalka koonfur afrika maxamed muuday aba muslim ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya magaalada cape town ee waddanka koonfur afrika ayaa sheegaya in kooxo burcad koonfur afrikaan ah ay weerar ku qaadeen goob ganacsi oo ay soomaalidu ku leedahay magaaladan kana afduubteen gabarh soomaali ah oo ku sugnayd goobta ganacsi ilowareedyo laga soo xigtay soomaalida ku ganacsatada koonfur afrika ayaa soo sheegay in koox burcad ah oo ka kooban shan xubnood ay afduubteen gabar yar oo da-deedu tahay shan iyo toban sano gabadha ay burcadu afduubteen ayaa sida la sheegay wakhtigaasi ku mashquulsaneed goobta ganacsi oo uu milkiilaheedu lahaa aabbaheed waxaana dhacdadani warbaahinta la wadaagay sarkaal ka tirsan ciidanka booliska oo aan faahfaahin intaa ka baxsan bixin ciidamada booliska oo lagu eedeeyo in ay kaalin weyn ku leeyihiin boobka dilalka iyo afduubka ka dhanka soomaalida ganacsatada ku leh waddanka koonfur afrika ayaan qaadin wax tallaabo ah oo ku aadan dhacdadan dalka koonfur afrika waa waddanka ugu badan ee ay ka dhacaan dilalka iyo boobka ka dhanka soomaalida waxayna tani qayb ka noqonaysaa falalka lagu beegsanayo soomaalida waddankaasi hay-adda sheegatay inay u dooda xuquuqda aadanaha ee hoos tagta waxa loogu yaro qaramada midooba ayaa soo bandhigtay cadeymo muujinaya tacadiyada ay ka mid yihiin dilka dhaca iyo kufsiyada oo ay shacabka soomaaliyeed kala kulmayaan askarta dowladda federaalk maxamed amiin ayaa faahfaahinaya hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan waxa loogu yeero arrimaha xuquuqul insaanka ayaa warbixin ay soo saartay si qoto dheer kaga warbixisay falalka isugu jira kufsiga iyo tacadiyaadka ay ku kacaan ciidanka dowladda federaalk ee ka dhanka ah shacabka soomaaliyeed warbixinta oo soo bandhigaysa tacadiyaad ka dhan ah shacabka ayaa sheegtay in hay-adda sirdoonka dowladda federaalk iyo ciidanka militariga ay mas-uul ka yihiin falal tiro badan oo isugu jira kufsi iyo jirdil ka dhacay magaalooyinka ay ka arrimiyaan kadib baaritaano iyo tirakoob ay sameeyeen xubno ka tirsan hay-addan kufsiga haweenka oo ka mid ah falalka ay diiwaangeliyeen guddiga ka socday hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha ayay ku soo bandhigeen inay geystaan ciidanka dowladda federaalka iyadoo sheegtay in intaasi ay usii dheer tahay jirtilka ka dhanka ah haweenka iyo falalka fooshaxun ee ay kula kacaan waxay sidoo kale guddigan hay-adda sirdoonka dowladda federaalk iyo ciidanka militariga ku eedeysay dilalka bareerka ah ee loo geysanayo dadka shacabka ah iyadoo magaalada muqdisho ay tahay halka ugu badan ee ay dilalka bareerka ah ka geystaan askarta dowladda federaalka arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo waayadii dambe ay sii xoogaysanayaan dilalka kufsiga iyo tacadiyaadka kale ee ka dhanka ah shacabka soomaaliyeed ee ay geysanayaan ciidanka dowladda federaalka
maleeshiyaadka macawisley ayaa dhac baahsan ka geystay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe maxamed daahir calisow ayaa faahfaahinaya maleeshiyaadka macawisleyda diiratada ah ee hoostaga xasan sheekh maxamuud ayaa shalay gudaha u galay deegaanka ceeldheere buraa leh oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe muddo laba saac ah oo ay ku sugnaayeen gudaha deegaankaasi waxay hal saac iyo bar ka mid ah muddadaasi ay wadeen dhac baahsan oo aan kala sooc lahayn laguna jabsaday dukaanno iyo guryo ku yaala gudaha deegaanka maleeshiyaadkan horarka ah waxa ay qaateen wax weliba oo gacantooda qabanayay iyagoo adeegsanaya gawaari iyo tunkooda sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka si rasmi ah looma oga xaddiga uu la egyahay khasaaraha ay geysteen ciidankan oo hadafka ay halka ugu duuleen uu ahaa inay billiqaystaan deegaanka nabadoon fiidow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka ceeldheere buraa leh oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka warbixiyey dhaca ay geysteen macawisleyda diiratada ah ee kasoo duulaan tagay deegaan ka tirsan gobolka hiiraan waxaan marka dhacday saakay hiraanku waxay weerareen tuulada ceeldheere ayagoo ma arkaysaa raashanaya ragga ma arkaysaa ay saaxiibada yihiin marka xaafadaha iyo dukaamanka iyo ma arkaysaa wixiiba ma arkaysaa la qaadi karay waa la raray buuraha taa waa la waday miraayadaha laga jibiya la tallaalay waa la waday nabadoonka waxa uu sheegay inaysan jirin guri badbaaday iminkana ay qiimeyn ku samaynayaan xaddiga hantida ay dhaceen macawisleyda waa lagu jiraa hawsha qoraalkeedaiyaa lagu jiraa hadda adiga beled dhanoo la dhacay hantidiisa mogta ilaahay keliya ha tiradeena ogaa kara hal qol oo ma arkaysaa dukaana wixii laga qaaday qofka ilaahay ma ogaa kariyo laakiin beled dan lama soo koobi karo laakiin waa lagu jiraa hadda in lasoo tira koobo insha allah tuulada tuulo weyn miya bal sharaxaad ka sii dadka aanan aqoonin tuulada tuulad weyn oo ma arkaysaa kolba qasmi iyo waaye waase uun tuulo oo degmo maaha si kastaba ha ahaatee ciidanka macawisleyda ah ayaa dhiirigelin iyo qalabayn ka hela dowladda xasan sheekh maxamuud waxaana ay caan ku yihiin isbaarooyin dilal iyo kufsi ka dhan ah haweenka muslimaadka ah oo horey ay kaga geysteen meelaha ay ku duuleen sida deegaano ka tirsan gobolka hiiraan xasan shiikh maxamuud ayaa markii la doortay kadib waxa uu hirgeliyey mashruuc ay hordhigtay dowladda maraykanka oo ahaa in uu dagaal geliyo maleeshiyaadka qabiilada si looga horkeeno xarakada shabaabulmujaahidiin maadaama ay fashilmeen oo bulshada ay ka gedmi waayeen ciidanka dowladda federaalka oo meelo badan ku jabay munaasabad lagu soo xiriyey fatro ka mid ah machadka khadiija bintu khuweylad faraciisa degmada kurtun waariye ayaa ka dhacday gudaha degmadaas mahad cubayd ayaa faahfaahinaya
mahadsano oo maamulkahan iskale mas-uuliyiinta joogta maamulkan islaamiga macalimiinta qahaliga habaan mahad cela macalimiinta qahaliga habaan mahad cela xafladan oo ahayd mid seher saraa loo soo agaasimay islamarkaana lagu soo xirayay fatrada labaad ee macadka khadiija bintu khuwaylid faraciisa ku yaala degmada kurtunwaari ee shabeellaha hoose ayaa waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan oo iskugu jira culimo nabadoonno mas-uuliyiin iyo qeybaha kale ee bulshada ugu horeyn xafladda waxaa ka hadlay sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimada diinta islaamka wuxuuna la dardaarmay haweenka iyo gabdhaha waxbartay
runtii walaalayaal haweenka muslimaadka ama gabdhaha muslimaadka ah diinka ilaahay subxaana wa tacaala waxay ku leeyihiin darajaad waaweyn bay ku leeyihiin ma og tihiin gabadhii ugu horaysay ee soo islaamtay rag iyo haweenba u horaysay khadiijo bintu khuwaylad inay ahayd radiallaahu canha waa sharaf ilaahay subxaana wa tacaala haweenka ku maraysay wy weliba gaar ahaan gabdhaheenna muslimaadka ah wy weliba machadkaana loogu magacdarayba khadiijo bintu khuwaylad markaasi wy waxay ahayd khadiijo radiallaahu canha min ummahaati almu'miniin bay ka mid ahayd weliba waa hooyadeennii waxay ahayd haweenaydii ugu horaysay soo islaamta rag iyo haween wey waa sharaf iyo xisiw sidoo kale gabdhaha daaciyaadka ah ee macadka wax ka barta ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heerkiisu sarreeyo
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد
الحمد لله الحمد لله الذي فضل اللغة العربية على سائر اللغات واختارها أن تكون هي التي أنزل بها الكتاب وجعل كتابه بلسان عربي مبين يقول رجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمزوري
الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النام للمريد في النون والتنوين والمدود
mid ka mid ah nuqabadii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey gabdhaha isagoona dardaaranno u soo jeediyey waxaan leenahay galabta maasha allah maasha allah maasha allah haddii ilaah yidhaahdo markii hore waxaan la hadlayaa ardayda ilaahay wuxuu leeyahay diin waa barateene maalintii ilaahay wuxuu leeyahay lindhihi jiray waa ka gudubteen idinkaana dhihi doonee innaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaali faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaanu innahu kaana daluuman jahuula cirka iyo buurahay dhulkan u bandhignay markaasay diideen markaasaa aadamuhu qaaday buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala diintu waa ammaano diin baad barateen ammaano culus baad sidaan inaad ilaalisaan middiina idinku yar iyo middiinaan idinku weynba waa iga dardaaran waxaa xusid mudan in gabdhaha kaalmaha hore galay fatradan gebagabadii munaasabadda la guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan oo ay lacagi ku jirto macadka khadiija bintu khuwaylid ayaa faracyo kala duwan ku leh wilaayaadka islaamiga ah warkan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan waxaa sare u kacay tirada dadkii ku dhintay amaba ku dhaawacmay dhulgariirkii toddobaadkii tegay ku dhuftay galbeedka dalka induneesiya sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda sheegata musiibooyinka dalka induneesiya ayaa sheegay in tirada dadkii ku dhintay dhulgariirkii ku dhuftay gobolka jaafa ee galbeedka dalka induneesiya ay gaartay saddex boqol toban iyo sideed qof halka afar iyo toban qof oo kalena la la'yahay dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay shan dhibic lix ayaa ku dhuftay gobolka galbeed ee jaafa isniintii lasoo dhaafay dhulgariirkan ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen toddoba kun toddoba boqol labaatan iyo sagaal qof iyadoona uu saameyn ku yeeshay amaba uu burburiyey kontan iyo sideed kun afartan iyo sagaal guri waxaana ku barakacay baa la leeyahay dad gaariya toddobaatan iyo saddex kun lix boqol sagaashan iyo saddex ruux afhayeen u hadlay xafiiska baadigoobka iyo samata bixinta ee gobolka jaafa wuxuu sheegay in robab halkaasi ka da-ayay ay caqabada ku noqdeen badbaadinta dadkii ku waxyeeloobay dhulgariirka wuxuu sidoo kale sheegay in maalmaha soo socda la filayay in roobab xooggan ay ka di'i doonaan gobolkaas taas uu sheegay inay sii kordhi doonto walaaca laga qabo badbaadinta dadka weli ku hoos jira dhulkii dumay warkii subaxnimo dhegaystayaal saakayidi kaga imaaniyey idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa